جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andulus qodobadan idiin hanan waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo kufaarta kenya ayaa bakhti dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay xadbanaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya xildhibaan ka tirsan kooxda riddada ayaa sheegay in in ka badan toddoba boqol oo askari oo murtadiin ah lagu dilay weerarkii taariikhda galay ee coos weyne welina ay nolol iyo geeri ku leeyihiin saraakiil iyo askar murtadiin ah munaasabad lagu daafurayey maxad lagu baranayo tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya ee u diyaarsan ka hortegidda in dowladda xabashada etoobiya ay qaadato badda soomaaliya xaflad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee ka dhacday degmada xeendheere ee wilaayada galgaduud ragga ku dhaqan deegaanka baqdaad ee hoostaga magaalada kismaayo ee ka faa'iidaystay dowladdiin ah usoo gebagabeeyey maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose maamulka riddada ugu magacaaban gobolka gedo ayaa ku eedeeyey kooxda riddada in ay sii horeynayso malishaadkan ka qayb qaadanayaan dagaalka ka socda degmada luuq ee gobolkaasi والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subxanimo axada taariikhuna ku beegan tahay kooda bisha koowaad ee sanadka cusub kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ku dhowaad toban askari oo kufaarta kenya ayaa bakhti dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay xadbanaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya wararka ka imaanaya dhanka xadbanaadka kenya iyo soomaaliya ayaa sheegaya in mujaahidiintu ay saacadee lasoo dhaafay weerar kamina u dhigeen kolonyo silibiyiinta kenya ah kaasoo ka dhacay intaa u dhexeysa deegaanada kambooni iyo sariiraha ee xadbanaadka walaadada jubbada hoose ay la wadaagto dhulalka muslimiinta ee kenya xooga ku haysato inta la xaqiijiya waxaa weerarkaasi lagu dilay saddex askari oo kufaarta kenya ah iyadoona ay ku dhaawacmeen lix kale oo ka tirsan silibiyiinta dhanka walaadada baay waxaa mujaahidiintu inta u dhexeysa magaalada baydhabo iyo deegaanka goofguduud buurey qarax kula beegsadeen mootay la socdeen murtadiinta iyadoona qaraxaasi uu ku dhaawacmay hal askari oo murtada xildhibaan ka tirsan kooxda riddada ayaa sheegay in in ka badan toddoba boqol askari oo murtadiin ah lagu dilay weerarkii taariikhda galay ee coos weyne welina ay nolol iyo geeri ku leeyihiin saraakiil iyo askar murtadiin ah sida uu warkaasi ku faahfaahinay walaalkeen marwan maxamed waxaa weli dhagahooda ka guuxaya maleeshiyaadka murtadiinta ee gaaladu rartaana xasuuqii ballaarnaa ee ka dhacay magaalada coosweyne ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduuda saraakiilla xildhibaano iyo madaxyaweynta murtadiinta ah waxay kow iyo toban bilood kadib ilaayo hadda hadal hayaan kana hordilaayihiin weerarkii cagmarinta ahaa ee libaaxyadii islaamka kusoo afjareen saldhigyadii murtadiintu ka samaysteen cusweyne murtad ciid oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada ayaa ka hadlay weerarkii cusweyne waxa uuna sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta si daran loogu xasuuqay dagaalkaasi ilaa toddoba boqol ayuu sheegay in murtadiinta looga dilay dagaalkaasi qaar ka mid ah saraakiishii iyo askartii riddada ee joogtay saldhiggaasi ayuu ka dhawaajiyey in weli nolol iyo geeri lagu laayahay waxyaabaha mas-uuliyad darrada iyo ku takrifalka awoodeed ee ka socda hadday noqoto xilalka hadday noqoto jagooyinka ciidamada hadday noqoto waxyaabaha kale inaan la soo wadaago idaacadaha miidiyaha maalmaha soo socda oo ay ku takrifalkaas samaynayaan saddexda nin ee ugu sarraysa dowladda soomaaliya federaalka mas-uulkii dowladda federaalka ciidamada xoogga dalka u hogaaminayey qaybta lix iyo labaatanaad jenaraal tawane aadan gurey ayuu xilkii ka qaaday ma garanayna sababta uga qaaday toddoba boqol oo ciidan iyo in ka badan ayaa ku naf weyday qaarkoodna ilaa hadda lagu la'yahay ilaa taliyaashoodii deegaanka ceesweyne ma jiro qof loo soo xiray ma jiro qof shaqadii looga eriyey ma jiro qof loo ciqaabay malxamadii weyneed ee coosweyne ka dhacday subaxnimo sabti ah tobanka safar kun afar boqol afartan iyo shan hijiri kuna beegneed lix iyo labaatanka augusto labada kun saddex iyo labaatanna ayaa noqotay mid aan fariir ku abuurtay murtadiinta iyo gaalada duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday dalka soomaaliya mahsanid marwaan munaasabad lagu daafurayey maxad lagu baranayo tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqani maxamed munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeyey ayaa furitaan u ahayd machadka al itqaan litasxiix macad taxfiid kaas oo qur-aanka kariimka looga saaxi doono ardayda dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka machadkan oo laga hirgeliyey magaalada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa ahmiyad weyn u leh bulshada magaalada gaar ahaan waalidiinta danaynaya in ubadkooda ay kalaamka allah meel sare ka gaaraan waxaana munaasabadii furitaanka oo ka dhacday magaalada buqa qable kasoo qaybgalay mas-uuliyiin waxgarad iyo qeybaha kale ee bulshada sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta kelimad ka jeediyey ayaa si aad ah uga hadlay fadliga qur-aanka kariimka ah iyo qofka barta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qara'a xarfan min kitaabillaahi falahu bihi xasana walxasanatu bicashri amhaaliha walaa aqulu alif laa miim xarf walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun aw kama qaala nabiy sal l slam xaraf qur-aanka ilaahay ninka aqriya man qara'a xarfan min kitaabillaahi xaraf ninka aqriya xasan ajruu ka helaya xasanaduna waa maxay walxasanatu bicashri amhaaliha hal xasana qofkii la yimaado muxuu helayaa toban baa loogu dhufanaya fadliga ilaahi subxana watacaala qofka hal dembe hadduu la yimaado halka dembe aa loo qoraya laakiin hal xasana hadduu la yimaado tobanaa looga dhigaya alla muxuu yidhi man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha toban lamid aha la siinaya marka nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu yidhi aliflaamiim ma dhahayo waa xaraf ma dhahay alifku waa xaraf laamkuna waa midba gaara loo xisaabaya alifku waa toban ajir laamku waa toban ajir miimkuna waa toban ajir waxaan kalaamka ilaahay ahayn oo ajirka iyo fadligaa laga helaa ma jiro marka inaad dadaashaanoo juhdi ku bixisaan nasiib baad leedihiin intiinan hadda meesha laisugu keenay magaalada laga soo dhex bixiyey ilaahay baa subxaana watacala wuxuu idiin doortay inaad kalaamkiisa barataan ilahay idiin doortay marka doorashadaas alle iyo fadliga ilaahay subxana watacala uu idiin siiyey inaadan dayicin ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa bogaadiyey furitaanka machadka cusub ilaah mahad iska nimcooyinkiisa faraha badan si islaam naga dhigay nimcooyinka allah tabaaraka watacaala na soo koobi jira allah nagu galladaystaan u mahadcelinayn alxamdulilah rabbilcaalamiin nimcooyinkaas oo ay ugu dambayso galabta aan joogno oo aan joogno furitaanka machadka aliskaan xalina ilaah ku mahadsan insha allahu tacaala maanta waxaan ku faraxsannahay inaan kasoo qayb galno machadkan aan wax badan niyadda ka qabnay ka gobol ahaan wax badan lagu tamininayo insha allahu tacaala alana waxaan weydiisanayna insha allahu tacaala biasmaahi wa sifaatih in maaragta oo noo kaamil yeelo oo faacyo badan yeesho oo kii najaxa oo reerhiidan ay ka najaxaan ilahi kale insha allahu tacaala dadka muslimiinta guud ahaan waxaan leeyahay qur-aanka barashadiisa ha lagu dadaalo waxaan u dardaarmayaa dadka hadda machadkan loo furayo inay ka faa'iidaystaan qur-aanka wax lamid a ma jirto caafimaadka bini'aadamka ay raadiyaano oo meel walba ka raadiya qalbiga qofka hadduu ku jirado daawo kasta lageyma daawo weys oo nifaaq iyo kufri iyo balaayo gaasi ilahi kitaabkiisu ma daaweyn karo xanuunadan bini'aadamka ku dhaca waxa daaweeya allah tabaaraka wataala kitaabkiisa marka insha allahu tacaala maanta fursadaa la haystaa fursadda aan ka faa'iidaysano zaman waxaa la gaari doonaa insha allahu tacaala biqariib aan fogeen in shaqo marka la doonto yaa qur-aanka yaqaano yaa qur-aanka xifdisan qur-aanka miisaanka wax lagu cabiraba oo noqdo qofkan maaragta ilahay intuu ku jira qur-aankiistuu ku jira layidhaha machadkan cusub ee laga hirgeliyey magaalada buqa qableh ayaa ku biiraya xarumaha waxbarasho ee ka furan magaalada kuwaas oo ay wax ku bartaan ardayda da-da yar iyo haweenka muslimaadka mahsaned cabdulqani sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya ee u diyaarsan ka hortegidda in dowladda xabashada etoobiya ay qaadato ubadda soomaaliya abuu xasaan ayaa faahfaahinaya taliyihii hore ee amniga waxay ugu yeedhaan qaranka kooxda ridara soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dowladda xabishada itoobiya ay horar ku tahay soomaaliya oo idil islamarkaana aysan lahayn cid ka caabin karta oo aan ka ahayn xarakada shabaabul mujaahidiin cabdi saciid muuse oo sidoo kalena soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ridada ayaa ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka al-shabaab waa cidda keliya hor istaagi karta xagjirayaasha kirishtaanka itoobiya ee soomaaliya horarka ku ah maadaama ay yihiin rag leh caqiide adag isagoo qoraal dhowra ku faafiyey baraha bulshada ayuu carabaabay in itoobiya ay tahay dowlad kirishtaan xagjir ah ujeedkeedana uu yahay qabsashada soomaaliya islamarkaana ay aaminsan tahay inay ku jirto dagaal barakaysan sidoo kale waxa uu saadaaliyey in dowladda xasan sheikh ay dhici doonto islamarkaana ay dalka soomaaliya la wareegi doonaan ciidamada shabaabul mujaahidiin ninkan ayaa soo noqda xildhibaan la taliyaha amniga qaranka iyo wasiirka arrimaha dibadda afartii sano ee ay jirtay dowladdii farmaajo keligiis maaha ee falaqeeyaal badan ayaa fikirkaa la mida qaba in mujaahidiintu ay yihiin nidaamka keliya ee soomaaliya ka horeyn kara kufaarta kusoo duushay bariga iyo badda soomaaliya mahadsanid abuu xasaan xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada xeendheere ee wilaayada galgaduud walaalkeen abuusheeba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب xaafadda alhuda ee dhacda degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud gaar ahaan madarasada xifdinta qur-aanka kariimka ee al tartiil waxaa ka dhacay munaasabad si quman loo soo qabanqaabiyey oo loo qabtay sagaal ka mid a ardayda dhigata madarasadaas kuwaasoo qur-aanka kariimkaha ku dhammeeyey muddo kooban kadib dadaal iyo juhdi dheeraad ah oo allaha loo kaashaday oo ay sameeyeen waalidiinta iyo macallinka ardayda munaasabaddu ay isugu yimaadeen culimaa udiin nabadoono waxgarad ganacsato waalidiinta ardayda qaarkood shucarada deegaanka iyo maamulka islaamiga degmada xiindheere ayaa waxaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah waxbarashada ardayda oo hormuud uu ka ahaa qur-aanka kariimka iyo luuqadda carabiga kadib kelimad tawciye ah oo goobta laga jeediyey كيف حالك يا أخي؟ حالي طيب بخير والحمد لله وأنت وأنا كذلك بخير والحمد لله ما اسمك؟ اسمي محمد وأنت ما اسمك؟ اسمي صهيب هل اختتمت القرآن في المرة الأولى؟ أجل وها أنا اليوم في حفلتها وبماذا تشعر إذا؟ أشعر بالفرح والسرور وكدت أموت بهما وكما تعلم اختتمنا القرآن معا أليس شعورك كذلك؟ بلى أنا أكثر منك فرحا وسرورا dhammaan dadkii goobta ka hadlay oo ay ka mid ahaayeen waxgaradka deegaanka waxay bogaadiyeen in lasii dardargeliyo barashada qur-aanka kariimka haddii ardaydu qur-aanka dhammeeyaanna aan diin barashada halkaa looga harin iyadoo mid ka mid ah waalidiintii ardayda goobta ka sheegay muddada kooban oo ardaydu qur-aanka ku barteen taasoo allaha mid loogu mahadiyo ah madrasada magaceeda waxaa la yidhaahdaa madrasatu altartiil litaxfiid alqur'aani alkariim waxaa la furay taariikhdu markay ahayd laba kun labaatan iyo labo bishii koobaad ee janawari hijriguna uu ahaa kun afar boqol afartan iyo saddex bishii jamaadu thaani waxay furan tahay madrasadu laba sano iyo lix bilood ardadaan meeshaan fadhida waxaan keennay ayinkoon qur-aanka qorin ayinkoon arkin ayinkoon oqoonin ayaan keennay oo ibtidaa'i ah allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa maanta inay yihiin xufaad qur'aanka kariimkaa xifdiday waa nimco weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahad celiyo abwaan axmed maxamed shuure ee abwaan yuunow oo isna mikrofanka gacanta ku dhigay ayaa halkaasi ka soo jeediyey tixgabay ah oo uu ardayda qur-aanka dhammaysay ku bogaadinayo arday hay dadaashee rabbi derajo siiyay diin loogu deeqay damiirkiinnu yow dhiman kol haddaad dux leedahay doqonnimadu waa cudur aan dadaalna waa dane duca waalidkaashada duni weeye cimiladu dardarteedu badan tahay midka cuna daroogada afka dacarta kaga yaal derbijiif dugaafada duunyadu ka roon tahay dabarkiisu maqan yahay dawarsado shisheeyaa dusha malab ka sheegtoo dacarnana dhex joogaan saakay kaaga digayaa
mahadsanid abusheyba ragga ku dhaqan deegaanka baqdaad ee hoostaga magaalada kismaayo ayaa ka faa'iidaystay dowladdiina ha u soo gebagabeeyey maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose walaalkan abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya munaasabad ka dhacda deegaanka baqhdaad ee hoostaga magaalada kismaayo waxaa lagu soo gebagabeeyey dowro loo qabtay ragga ku dhaqan deegaanka baqhdaad taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka islaamiga ah ee magaalada kismaayo ayaa lahaa agaasinka dowradan taas oo socotay muddo toddoba maalmood oo xidhiir ah waxaa loogu magacdaray saxaabiga jiriilka ah ee mucaad binu jabal radiallaahu canhu waxaana lagu qaatay duruus isugu jirta fiqhi caqiido siiro iyo muxaadaraad iyadoo ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ganacsatada iyo dhallinyarada magaalada qaar ka mid ah raggii ka faa'iidaystay dowradan oo la hadlay andalus ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo qaateen iyo wixii ay faa'ideen magacaygu waxaa la yidhaahdaa cabdiwaaxid waxaan soo qaadanay toddoba maalmood oo dowro ah oo diini ah magaceeduna dowladda waxaa loogu magacdaray mucaad binu jabal waxaan soo qaadanay saddex kitaab fiq lmuyasar calaa arkaan alislaam alwaajibaat almutaxtimaat takliid sifatu salaati annabiy sala allahu alayhi wasalam si guud waxaa u mahadnaqaynaa allah subxaana wa tacaala iyo macalimiintana soo gaarsiiyay heerkan gabagabada dowlada waxaan halkan ka akrinaya kitaabka alwaajibaat almutaxatimaat macrifatu calaa kulli muslim wa muslimat bismi illahi raxmaan raxiim alusuulu halaatha saddexda asal alati taasoo yajibu ku waajibtay calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisa waa muslimatin iyo haa qof oo muslimada tacalumuhaa inay bartaan wahiya saddexda asal macrifatu lcabdi oo addoonka inuu barto rabbahu rabbigiisa wadiinahu diintiisa wanabiyahu maxamed sala allahu alayhi wasalam nabigiisa maxamed sal allahu alayhi wasalam ma huwa alislaam islaamnimada maxay tahay jawaabtu waxa waaye alislaamu huwa alistislaam waa in laisu dhiibo alle lilahi alle laisu dhiibo bitawxiidi ilahay keligii laisu dhiibo walinqiyaadi in loo hogaansanaado bidaacati daacadiisa in loo hogaansanaado waata walbaraa'ata in laga beri noqdo min ashirki shirkiga in laga beri noqdo wa ahlihi iyo ehelkiisa su-aal baa la weydiiyey kam arkaanu lislaam arkaanta islaamka waa imisa jawaabtu waxa waaye arkaanu lislaam khamsatun waa shan waata waahiya ayagaasi waxa waaye shahaadatu in la qiro an laa ilaaha ilaah kaleo xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu weyne moogiye wa ana muxammadan nabi muxamedna rasuulullahi ilahay rasuulkiisa inuu yahay in la qiro wa iqaamu salaata salaada in la ogo wa iitaawu zakata zakada in la bixiyo wa sawmu ramadaana ramadaanka in la soomo wa xaju lbeyti beytkana in la xajiyo man istidaaca qofkii awoodo ilayhi sabiila wadadaas toosan dowradan ayaa qayb ka ahayd dowlad isdabajoog ah oo maamulka islaamiga ah ee magaalada kismaayo uu ka waday hareeraha magaaladaas oo lagu kobcinayo aqoonta diineed ee bulshada muslimiinta ah mahsanid abu ayman maamulka riddada ugu magacaaban gobolka gado ayaa ku eedeeyey kooxda riddada in ay sii horinayso maliishaadkadan ka qayb qaadanayaan dagaalka ka socda degmada luuq ee gobolkaasi warkaasi waxaa faahfaahin walaalkan casaam carafaad dagaalkan oo ka bilowday gacanka hadal oo dhex maray maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka socda degmada luuq ee ka tirsan gobolka gado iyadoona horinayaan dagaalkaas maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta guddoomiyaha degmadaas ugu magacaaban murtadka la yidhaahdo daahir maxamed nuur ayaa ka mid ah dadka ku dhaawacmay dagaalkan oo isku bedelay aana qabiil oo ay horinayaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxaa dab la qabasiiyey xaafado ka tirsan degmada luuq gudoomiyaha maamulka ashaadaldarirka ee jubbaland ugu magacaaban gobolka gado murtad cabdulaahi shimbir ayaa ku eedeeyey kooxda ridada inay horinayaan dagaalka ka socda degmada luuq maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona si toos ah uga qayb qaadanayaan dagaalkaas xaaladda gobolka gado xoogaa isku dhaac qabiilaysan baa ka jiro dadna waa la laayay ilaa afar qof meelahaasa guryo badanna waa la gubay marka adugu daraf saddexaad baa soo baxayoo isla qabaailaadkii meesha deganaa oo xabadihii la isku ririda ayaa nin kaga dhintay marka ayaguna suuqii magaalada dhexdiisay iyo dabqabadsiiyeen khasaaro weyn baa yimid saaka lafteeda subaxbaxsi iyo wax badan baa jiro oo maamulkii iyo wixii meesha joogay dhibaatada ugu weyn oo meesha ka jirtana waxaa weeye ciidamo dowladeed baa jooga oo militari u badan oo meesha fariisin ku dhacayn ayagaa marka shidada ay daraf ka ah oo dadka dadka laynhayo dhibka geysanayo qabiilka u abaabuloon oo qabiilka la socda waa ciidamadii dowladda ay badan yihiin marka haddii lasoo duuduuba intaasaa ka jirta meesha kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee gaalada ay ka dhisteen dalka soomaaliya ayaa shaqa maalmeed ka dhigtay horinta dagaala ka dhexdhaca qabaa'ilada dega dhulka ay ka arrimiyaan kooxda ridada iyo maamul goboleedka ashaadala dirirka ah aad buu mahadsan walaalkan casaamay kaasi ahaa warkii subxanimo wanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu